ciidan la khasab baan wax ku haysanaya dhulka waa joogaa tobankii afar iyo tobankii cashe ugu dambeeyey kulley isdaafa iyo ciidamo khaatuma ah oo ciidamadaas kororka ah ee la khasab baan wax ku haysanana mid walba meeshiisaa lagu weeraray oo loogu tegay hadda waa habeen hore magaalada yagoori ciidamadii u joogay somalilan ciidamo khaatumihii way ku weerareen hadda odhan maayo intaasaa la dilay intaasaa baabuur laga gubay laakiin meeshaasu waa wax sugan oo jira ka horna waxa ka horraysay xudun waxaa ugu horraysay laasxanuud lafteeda ciidamadeeda lagu weeraray haddii aan nabad la helin dee waxa waajibka diinta islaamka iyo ibni-aadamnimaduna faraysaa inaannu u hilba dagaalanno dhulkayaga saannu ku xoraysan lahayn taasaanuna uun annaku hadda arrintaiyadu ay ku soo ururaysaa waxa noo qorshaysan sidii hore aan u sheegnay maamulkaasi inuu fido inuu magaalo walba iyo tuulo walba gaadho in ummaddu ayan u noqon waxa lagu tawxiidsanayo khaatumo waa maamule maamul dhab ah oo danaha dadka taabanayana wax ka qaban kara wadatashi iyo qorshe la wada dejiyo iyo mustaqbalka ee ayaatiinka ummadda laga wada hadlo meel laysla dhigo uun dhimasho iyo dhiig daata iyo qaxootinimo uun waxay dadkan hadda ay xaqdarrada ay ku joogaan ay keenaysaa oo kallifaysaa annaga waxaa naga ballanaa ummaddayada waxa danteedana waa naqaanaa nabad baa ugu weynee selfir dhulka in la dhigo dariska iyagana intaa in la eg baan u rabnaa